laga bilaabo koob iyo tobankii bisha labaiyo tobankii bisha saddex iyo tobankii iyo maanta shan iyo tobana waxaa fadhiyey labadii dhinac golaha ka kala socday muxuu ahaa arinta ku muransanaa ee qolo ka mida mawshigu ka yaalay qolada kalena ay muxuu ahaa ka soo horjeeday afartaa cisho waxaan ku jiray mawaadiicdii la xidhiiday arintaa doodu ka dhalatay markii hore ajendaanu ku heshiinay doodiisii waa dhammaynay maantana waxaan isugu imid conclusionskii in la isugu yimaado oo la soo gebagabeeyo doodihii muddada saddexda cishaa loo fadhiyey fortunately nasiib wanaag ama nasiib dararkay doonta ha noqotee way muxuu ahaa waanu gaari kari weyne qaraar muxuu ahaa murankii isaga ahaa doodu ka dhalatay waanu gumayn kari weyne annagoo markii hore golada guurtida ka codsannay annaguna isu qancinnay inaanu muxuu ahaa guurtida ka dulqaadno annaguna xalkama dambaysa aanu ka gaadhno oo aanu furanno muxuu ahaa bulshada somalilan iyo guurtidaba inaanu annagu muxuu ahaa gumayno arrinkaasoo aanu dhammaystirno runtii waanu gaari kari weyne xalku wuxuu noqday inaannu guurtii u yeedhno sidii ula socoteen inaannu u dhiibno o aan kuna arrintii muxuu ahaa halkaasay nala martay waxaannu doonaynaa guurtiyay inay arrintii gashaan haddaannu markii hore idinku nidhi annagaa idinka qaadayna annagaa idin furanayna waannu idin furan kari weyney markaa muxuu ahaa idinkaa ilaahay idinka weda hawshaa inaad gashaan sidaasaannu arrintii ku gumaynay waana yay ugu wareejinay sagaalka subaxnimo ee berito ayaanu halkan ku ballansannahay in markaa wixii macluumaada laysu kordhinayo laysu kordhiyo wadajir iyadoo la yahay iminkana wadajir baa nagu yeedhno waa arkayseen barisena wadajir inaanu u gudbino wixii muxuu ahaa biyo kama dhibcaanku ahaa ee la soo gororiyey oo ku soo ururay qodob ama laba
qodobada isku mari weydeen xildhibaan maxaa kamid ah kamid ah ama qodob ku soo arooray
runtii ma jecli inaan nuxurka doodaas aan iminka u gudbo halkeed loola hayaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeye dee kolley waad u jeedeen inaannu ahayn laba qaybood oo ka tirsan golaha wakiilada jawigu guud ahaan wuu fiicnaa meelo badan baanu isla dhignay wax badan baanu ka wada hadalnay wakhti badan bay nagu qaadatay laakiin conclusionkii iyo gebagabadii waxaad mooddaa in wax isukaaya geli waayeen oo ay sidii aanu rabnay labada yada guddoomiyana waxaanu talagarannay inaannu qancinno labada dhanba runtii cabdiraxmaan iyo aniguba xitaa fikirada kama aanan qayb qaadanayn inta badan waxaanu wax isugu soo dhoweynayna maahe laakiin waxay u muuqatay xoogaa inaannu riixi kari weynay runtii haddaannu riixi kari weynan waxaanu ku khasbanaanay inaannu u gudbinno oo odayaashii markii hore talada golaha ka qaatay inaannu ku nidhaahno odayaal mar labaad soo gala taladuna halkaasay maraysaa odayaasha guurtiduna waa kuwii dhaqanka somalilan wax badan ka soo qabtay oo waannu ku kalsoonahay inay inaha aannu annagu isgelgelin kari weynay inay iyagu isgelin doonaan waana hay-ad constitutionala oo u qaabilsan marka hay-adaha dawladdu isku yaree dhacdhacaan dee inay dhexdhexaadiso waa constitutionalwaxayo gadaal baa ka iman doontaa laakiin kolley mawqifkii iyo guddinimadii iyo labadii garabaanu meesha isugu tagnay kuma aanan guulaysan ma la odhan karaa faragelin baa idinku jirtay waxaan ilaa maalintii laydin xil saare odayaal baanu nahay hadda hawshii waanu riixi kari weyne wax kale oo jiraana ma jiro intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mida guddidii labada dhinac ee wadahadalladu u socdeen waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xildhibaan siciid cilmi roble iyo xildhibaan rayte oo ka mida xubnihii taageersana matalayana guddoomiye cabdiraxmaan cero waxaana ay sheegeen in iyagu ay wax badan ka tanaasulin balse dhigooda kale aanay waxba ka tanaasulin haddaba iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay idhaahdeen bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina waxabiibina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta waxa weeyaan horta dee qabar baa dhacay qabar baa hee dhacay waanagaas waa ku soo kala kacnay maanaan jeclayn inaanu ku kala kacno qaranka oo dhan baan eegayey toddobiyo toddobaanu ahayn waxaanu jeclayn inaanu wax hor isla gaadhno meelun baan anigu haddaba ma soo hadalkayga waa soo gaabinaya nin ba iga dambeeye wixii aan ka tegey dee waxaa odhan looyarkaa odhanayo isagaa dee afkiisu dee sallacale dee ya sallacale dee fas- iga fasiixsan halkaa waxaan ku kala kacnay mooshin baa yaalay mooshinkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha labayo afartan hala keeno wixii hore go'aamo golay ahaydoo golaa ka gaadhay arrinoo wax allaaliyo wax nooga fasaxa inaannu ka hadalnaa dee may jirin mooshinkaasaannu ajando ka dhiganay in labayo afartan guddoomiyaha la keeno halkaasuu hadalkaygu ka bilaabay garabkan naga soo horjeeday dhinaca xukuumadda taabacsan ayaa codsaday guurtida ka codsaday inaannu annagu gudahayaga ka wada hadalno markay taa codsadeen waxaanu isnidhi wallaahi dee nimanku dee idinka shilise mar hadday iyagiiba sidaa yidhaahdeen dee aqbala iyagaa dee malaa dee arrinka dee soo dhoweynayay sidii baanu annana ku aqbalnay afar maalmood baanu hadda wada hadlaynay waxaan idinku gabagabaynayaa iyagu qodobkii kamay kicin annagu waa ka kacnay io kaasi annagu waanu ka kacnay iyagu qodobkii unbay taagnaayeen labayo afartan guddoomiyaha la keen labayo afartan guddo afartii maalmood taasaa waagu noogu noogu beriyay gaballa noogu dhacay annagaan haddaba idin sheegay iyagoo halkaasay taagnaayeen maalintii koowaad ilaa maanta annagu waanu ka kacnay annagoo qadarinayna dadweynaha annagoo qarin- eh, qadarinayna buuqii iyo duulaankii ugaabkii ugaabkii la ogaabay dee shacbigu dee kacay annagoo waxaasoo dhan qadarinayna saddex arrimood baanu soo jeedinay annagu waxaanu nidhi war nimaga guddoomiyaha labayo afartankaa keenaysaan waa dil war dilka inaga daayo aynu nabad ka talino war labadan aanu markii hore dilka loogu talagalay ragugu talagaleena aynu nabad kaga talino war saddexdaba aynu shan iyo konton geyno halkaa nabadi ha taagnaato oo qoorgooyadii aynu ragga ka furano waa qodobtaas waa option aanu keennay optionka labaad wuxuu ahaa waryaanah waa taasoo dadkeenii waa yaabaye reer somaliland waa kaceen indhihii ummadda inagu soo wada taagan talo maxay soo saari baa la leeyihi dadku waa wada alert si nabadi u dhacdo waa nima mooshinkaasuna qaa'im haydin ahaado ha taagnaado oo sidiisa ha ahaado fasaxiina salaasadaynu gelaynay aynu fasaxaa gallo oo labadaa bilood hala kala nasto dadkuna ha degaano sallacale aynu isku soo noqonno dabadeetana mooshinkii halkii ka bilowno iyana soo option maha optionka saddexaad waxa weeye walyaaleen haddii arrinkii dee halkaa maraayo oo aynu dee sallacale dee aynu labadaaba dee haddaad diideen dee aynu haddaba nabad ka talinoo ilaahay dee guurtidaasi waa golaheennii labaade marka horena iyaga arrinka lahaa idinkaa yidhi keena mar haddaa keenadii aa waxba ku kordhin weydeen halkiinuun aad taagnaydeen odayaashaa guurtideennu hayna kala xukumaan oo qolo walayba wixii halkaa laga xukumo aqbal horta saddexdaa option baanu anagu keenay waa laga sheegaya saddexdii option kii ugu dambeeyuunbaa dee aad qaateen ee ahaa aanu ku ceebaysnayn dee kii dee annaga sallacaleh qiimahayagii iyo karaamadayadii inkastoo dee aan wax weyn u dhaweynoo odayaashuna odayaasheeni yihiin marka horena nimanka deena kala furtay ay ahaayeen horta halkaasaan ugu soo celino taasaan isla aqbalay waxaan anigu raacinaya dee wax golahayagii waa raggii markii horena labiyo afartan ka keenay raggan waa ragga wiig isku bedelay haddana xag kale ka soo jeestay taladu inayna maanta gacanta ugu jirin baanu arag shacbigana waxaanu leenahay dee indhihiinaa macallin ah anigu waxaasaanu garanay waa la diiday taladayadii halkaasay taagan tahay waana la yeerinayaa telefoonkaa saacad walba socda maxaa soo dhacay idaasaa la hayaa sidaasaan anigu kaga baxaya بسم الله الرحمن الرحيم آه، ده أرتا آه، مركب هو الرئيسة ده ده هو سيجي سود الجنسية بسم الله الرحمن الرحيم آه، أرتا آه، وان آه، سلامة يا آه، بلشوين ترسم الآن وحنا لا هاي ومرن آه، waxa kani waa muran golaha lagu soo dhex tuuray bilxaqiiqa muran golaha ka dhex dhashay maaha shalay waa ogeydeenoo golahu waa midaysnaa maxaan ku dhahdaa wax khilaafi oo caynkaasi kama taagnayn khilaafka maanta yaalla dee dibaddaana lagaga soo tuuray marka ugu horeysa waxaan leeyahay xal waa la helayaa dadku ummaddu haystiijiso waxaan jeclahay inaan intii saaxiibka yidhi waxyar kaga noqdo ugu horeyn dadku waxay heshiiyaan marka cidda laysu saaray taladu labada dhinacba ay haystaan mandate oo taladu ka go'ayso oo ay waxna ka tanaasuli karaan waxna ay ku kordhin karaan nasiib daro waxaa muuqata qoladii aanu ishor fadhiisanay inaan taladoodu iyagu aanay jeebkooda ku sidanay taladu ay mataqaanaa ay ka dambeysay golahana ay ka baxsanayd taladu oo ay runtii lug ku leedahay xukuumadda taasi bulshada kama kama dahsoona waxaan ka dahsoonayn bulshada faragelintii tooska ah ee xukuumaddu ay golaha faraha la soo gashay waxaa og tihiin liverpool hanjabaadii ka soo baxaysay in halkan laga dhabeeyey oo laga rumeeyey waxaa og tihiin in shirarka maxaan ku dhaha xildhibaanada meesha lagu ururinayey haddii badmaayo mooshinada lagaga saxeexayey inay ahayd guriga madaxweyne ku-xigeenka waxaa og tihiin in ay wasiirada badankoodu goobjoog ahaayeen waxaa og tihiin in wasiirada xukuumadda loo wada diray nin walba xildhibaankii ay iskureer ka ahaayeen ama ay meel qaraabo ka ahaayeen ama ay saaxiib ka ahaayeen ama wuxuun ay ka dhexeeyeen oo la yidhi ka soo saxeex mooshinkaasi waxaa og tihiin arrintaasi inay tahay farag gelin qaawan oo dastuurka ka soo horjeeda waayo dastuurkeena si cad buu qaxayaa in haddii bidmaayo waaxaha garsoorka fulinta iyo xeerdesintu ay kala madax bannaan yihiin madax bannaanidii golahu qiiriqiiru ku jira haddii madax bannaanida golaha la waayo oo madax bannaanidaasi ay daciifto dowladda la xisaabtankeedu si kasta ha u wanaagsanaato ama ha u xumaato dowladda la xisaabtankeedii meesha wuu ka baxayaa golahana waxaaba loo doortay oo dadku ay u soo igmadeen oo ay maxaan ku dhaha magaca kula baxeen wakiilada inay dowladda la xisaabtamaan maxay kula xisaabtamaan dhaqaalahooda laga soo urureeyey sida loo kharash garanayay maxay kula xisaabtamaan sharcigii iyagu ay baasgareeyeen sida ay u fulinayaan inay ku dabagalaan maaha xukuumaddeenna qura xukuumad kasta oo adduunka joogtaa ma jeclaa in lala xisaabtamo waxay jeceshahay xisaabtanka inay ka baxsato sida qura ee ay uga baxsan kartaan waxa weeye in baarlamanku la xisaabtamaya inay daciifiyaan inay iyagu maamushaan inay gacanta ku hayaan waxa oo dhammina marka ruu la sheego halkaasay ku soo ururaysa markaan usoo noqdo fadhigayagii fadhigayagii qodob baan isla dhaafi weyney waxaa kaloo dhan ka kaca guddoomiyaha waxaanu ka dhigaynaa forty two iyo saddexda guddoomiyeba waxaanu ka dhigaynaa fifty five siday weligeed ahaan jirtay waa og tihiin qodobka forty two-ga rag maanta dhinaca kale ka soo jeeda ayaa waday iyagaa dabada ka riixayay maantana qodobkaa iyagaa ka noqday oo waxay go'aan ku gaadheen in guddoomiyaha ay forty two keenaan forty two waxaa loo keenay labada guddoomiye ku-xigeen in la rido oo cod sahlan oo labaiyo afartan coda loo helo oo lagu rido maantana forty two oo guddoomiyaha waxaa loo doonayaa in cod sahlan oo labaiyo afartana loo helo horta waxa la isku hayaa waa taas annagu waxaanu leenahay war qoladii wadatay forty two-ga labada guddoomiye ku-xigeen forty two ha la keeno oo aan ridno oo rag kale boosaskooda ha fadhiisteen hadday ka noqdeen yaalkoodii ku soo celiya waxaanaan annagu qaadan karaynin guddoomiyaha waa ridaynaa oo taasi muujinayso forty two-ga ay doonayaan waxaana muuqataa nin baa wuxuu yidhi reer burxaa wuxuu yidhi arrin aan ka hadhi waayo haddaa aragtaan cambara igula jirtaa cambar waa islaantiis nin haddaa aragtaan arrin gar lagaga leeyahay oo uu ka kici waayo cid baa dee uga dambaysa annagu waxaanu leenahay compromise intii la yeeli karayey waanu yeelnay waxaanu yeelnay war xeer hoosaadka rag baa ka cabday war xeer hoosaadka golo wanaajin buu ahaa haddii wax ka khaldan yihiin waynu haynaa oo golaynu nahay oo waynu u joognaa oo waa hagaajinaynaa haddii wax ka dhiman yihiin waa ku daraynaa war wixii kale laga wada hadlayo waa laga wada hadlayaa golay waa wada joogaa laakiin aan meel iska dhigno arrinta ridista guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen goluhu hawlihiisii kale markaasuu qabsan karaa waa ogtihiinoo qodobka forty two golayaashiinii gudaheedu waxa weeyaan ninka maanta meyer loo doorto saa dambe waa la ridayaa khibraddaa inagu ka faa'iidaysanay golaha guurtida iyo golaha baarlamaankuba waxa aynu ka dhigannay in shan iyo konton lagu rido si ay u adkaato oo aan loo helin ninka shan iyo konton lagu ridaa nin hogaamintiisa xumaata weeye ninka shan iyo konton xildhibaan ay ka soo horjeestaan oo maxaanku dhahdaa golaha cod intaa ka badan ka waaya waa nin hogaamintiisa xumaatay hala rido laakiin shan iyo kontonka waxa in guddoomiyuhu uu meesha raandhiis noqdo oo ku waaro oo golahu hawlihiisa kale Ya. Een, waxaan leeyahay ee, waxaan leeyahay een, qoladaasi aanu sor fadhinay waxaa nooga muuqatay in talada meel kale oo golaha iyaga ka baxsan looga yeedhinayo Een, annaguna een, annagu go'aamadayada full mandate baa nala soo siiyey intaasoo jeerba waanu ka kacnay Een, waxaanu islahayn maslax baa gaadhaysaan maantana een, golaha guurtidu wixii ay gaadhaan waanu ku qanacinaa oo ku kalsoonna sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay laba xildhibaan oo ka mid a xubnihii matalayay qolada muxaafidka ee taageersan guddoomiye ku-xigeenka koowaad baashe maxamed faarax waxaana ay sheegeen inay nasiib darro tahay inay maanta aanay ka sal gaadhin khilaafkoodii balse waxa ay sheegeen in rajeynayaan in wax fiican ay ka soo baxaan dhexdhexaadinta ay hadda golaha guurtidu bilaabeen sidoo kalena ay u hoggaansami doonaan go'aanada ka soo baxa golaha guurtida iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, horta sida in badan baa dina la sugayey ra'yiga bal inaanu wada hadallo oo ummadda iyo guurtida iyo cid kastoo arrintan danaynaysa ka furanno horta annagaa soo jeedinay nasiib darro Een, saaxiibbadayadii aanu doonta ku wada jirnay ee aanu xalka wada doonaynay golaha ka wada tirsanayn hadalkooda waa maqlaya wuxuu yidhi ee, dhigar baa carruurtiisii dhalaalkiisii wax ka cunay sagaal baa ka cunay markaasuu wuxuu yidhi magufiidkii yimi dhalaalkii oo la laayey dhalaalkaygii shagaal ma layn buu giiraa laysay dowladda waxay ugu cararayeen halkaa iska fadhida ummadda oo dhan dowladda u ah waa giiraa laysay annaga aysan noo xildhibaanna annaga golaha majority baan isku muquninaa kii maanta majority helaa waa nasiibkii wey ma aha inuu galgasho ninku oo marka uu majority-ga waayo uu dhul kale ca- dhul kale eedda saaran maaha waxaan markhaati ka ahay ama gar ha ahaato ama gardarra ahaatee shalay markii foodhutuu laga dhigayay labada guddoomiye ku-xigeen oo la mida guddoomiye lana xeera somalilander isagoo kale ah kursiga la fadhiyey awoodda laga qaadayey dhulka la fadhiisinayey cirra waa fadhiyey ma diidin Anna- inta kale oo goluhuna waxay aqbashay majority-ga maanta sababta uu u diidayo cirro iyo saaxiibbadii majority-ga u diidayaan ee qayladhaanta iyo hadba golaa waan xidhay ugu cararayaan waa gardarro wey waa cadaalad darro waa dimuqraadiyaddii aynu qaadannay oo ay ka hor yimaadeen rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi masna inaanu nahay ay tolimo meersan noo tahay cadaaladda caynkaas waxa maanta adiga kugu xunshanay miyaanu cudra garanayn daadkan uu isagu faruuray ee oodii ka qaaday ee labiyo afartanka uu rag ka dhigay ee daabta fadhiisiiyey ee mooshinkii saddexaad u diyaariyey lagu ridi lahaa miyaanu garanayn inaad ragde waa soo rogaal celino war berri adeykaa isku rog hadduuse taa garan waayey oo taa garan waaye oo dee ninkaa dhani maanta madaxweynaha doonaya taa garan waayey ma wuxuu garan waayey waa lagu hayaay haatanku haatanku haleeliye dee na siiso oo majoratiga golaha aqbal buu garan waayey intaas weyga hordhac waxaan raacinaya halkan markaanu isugu nimi waxaanu soo jeedin war waa aragtaanoo ee, fallaadhii aa shalay rideen baa maanta idinku taalla waa idinkaa golihii fadhiisan waayey shalay macaanaa waa idinkaa xukuumadda oo muruqs- muruxsanaya waa idinkaa sheedhow ministariska golaha nala jooga waa madaxweyne mustaqbalka waa guddoomiye xisbiga waddani waxaa noogol inuu guddoomiye noo ahaado ma aha hadh ka weyni ma jiro inta miskiin yaroo wasiir oo meel jooga gacanta lagu taagayo waa aqbalaynaa saamaynna way ku leeyihin xisbiyadu ilaa way ka soo baxeen xildhibaanadu ay ka soo baxeen saamayn bay ku leeyihin laakiin nin kastaabaha ka dambeeye majority baan ku kala baxnaa horta waa marka koowaade majoritygii iyo wixii aanu dhigannay iyo wixii golaha u yaallay saaxiibadii waa diidin iyagoo aqalli aad u yar maanta ah oo dhowr iyo labaatan tiradooda aanay kor u dhaafin ayaanay golihii o dhan dhexda ku duubteen intaa waxaa i raaca maalintii koowaad ee fadhiga aanu sidii waxaan ka wada hadalnay waa aragtaanoo dhulka afdhigi weydo oo idinkaa golihii ka cararee si waayeelnimo ah baanu idinla hadlaynaaye wixii aa qarribteen ma ka wada hadallaa xeeroosaadkii aa argushteen ma ka hadallaa laba- kuraasidii aad daabta dhigteen ma ka hadallaa labiyo afartankaa rag dhigteen ma ka hadallaa xeeroosaadkan lagu ururiyey ragga ma ka hadallaa waxa la aa waa go'aan gole lama taaban karo oo maxaad doonaysaa inuu ka hadallo waxaanu doonayaa inuu ka hadallo mooshinkiinnii ahaa labiyo afartan iyo iyo shan iyo kontonka golo u aqbalo in loo codeeyo oo markaasi keliya in ka hadal lahaa waxa kale iska diinaa dee waayo rag wax ka dhowdhow yihiin baa tihinoo malaha dee garwaaqsadaye annana rag wax liqi kara waana ilka dhiig badhna waa la laqaa badhna waa la tufaa haddaa leedin wixii hore akhribteen oo dhan waa yaan laga hadlin kaa keliya oo aanu xaq u lahay inaanu golaha soo dhigno dhowr iyo konton mudana ku soo dhignay kaa keliya aanu ka hadli haddaa leedihiin taana waa aqbalin mala waxba idinka dhowdhoowe dee waa waa idinla yeelay maalin labaadii baanu soo noqonnay waxay istaagtayba sutuxoday labiyo afartan haba taabanin odagaa la ridayaa warba horta waxaa ku abshirtaa odaga dee innagaa doorannay waana la ridi karaa oo mustaxiil ma madaxweyneha la ridi karaa golaha yaga maanta wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan labiyo afartan baa lagu eedayn karaa labiyo afartan baa lagu horgeyn karaa golaha guurtida iyadoo loo dhan yahay war labiyo afartanku wax dhow ma aha innagaa marka horena kan ka dhigannay aqbala labiyo afartankoo ilaa maanta uu idinkii yidhi go'aammada goluhu lama taaban kare eh ilaa go'aammadii golaha ee hore faragelin mayno haddaynu labiyo afartankii aynu isna wax ka rara waxaynu faragelinno go'aammadii golaha eh kani hadduu cusub yahay horta kan aqbala labiyo afartan aan isugu keenno wax kale aan idinku daray naban haddaa baqanaysaan oo leedihiin odayga riiddaa loo raacinaya majoritigan waa laynaga haystaa waa idinla saayiraynaa waxaanu idiin samaynaynaa fasax baanu gelaynaa mooshinkii labaad ee muddo kordhintaanu idinka daynaynaa ilaa nabadda waa la cararaafiyaa waa odaygana ha ku soo cidhinaya albaabada albaabada waasica waxaa laiga sheegaya oday iga soo gaadho oo ay saaxiibadii waduudeen odayguba juun waa iskaga tegayaa madaxtooyadii iyo wax ka weyn buu doonayaao waa ka tegayaa bahal waar juun baaba la iska gaadhayaa fasax baynu gelaynaa odaygana albaabada ha ku soo cidhiidhina waddanku waa isbedeli doonaa soomaaladu waa xun bee bare si kala bedelmi doontaaye war laba iyo afartankana aqbala mooshinka labaadna aanu idinka dayno fasaxaan gallo saaxiibadayo ereygay nagu a- a- a- ereygay nagu eedeynayeena ahaa muftaaxii nimankani gacanta kuma sitaan iyagaan ku sidan markay odayga gaadhaanba waxa u muuqanaya odagoo laag laga tuuraya ah ha igu sii daynin laag laagaa iga celiya laagaa iga celiya ha igu sii daynin dabadeedna dib bay noogu soo noqonaya waryaara maxaynu yeellaa horta arrinka aanu isku mari weyn midna waa idiin sheegaya saxaafaday bulshadana waanu sheegaya bulshadana waa u sheegaya waa taasi waayo horta saacaan loogu biyaya wanaga idiin caddeeya warkii waxay isligeen labiyo afartankii aan ka rarno oo shan iyo konton aan geyno dee saaxiibayaal marka hore maydin kamid aan ka soo rarin maanta codka waxa xalaalayn kara labiyo afartanka iyo shan iyo kontonka golaha xalaalayn kara eh golaha kaa waalina golaha horgeeye goluhu hadduu idinku raaco shan iyo kontonka dee waa aqbalaynaaba laakiin mooshinkii maanta waa yaalla idinkaana durbaanka garaacay oo iyo ragga labaiyo afartan ha laga dhigo kuraasida ha laga daadiyo daabta ha la fadhiisiyo wixii ba la aqbal illa waa go'aan gole kanna waa go'aan gole ee go'aanka golaha diidinaya ilaa odaygu shirk meesha guddoomiyuu ka yahay laakiin dee ma awalo oo ma akro hadduu dee caynka ay noqoto dee waxaa imanaysaa dee go'aamo kale a imanayo golu wuxuu leeyahay dee qaab uu waxu maamulaa buu leeyahay intaa waxaan raacinayaa bulshada waxaan u sheegaya dee saxaafaddaba waxa laga yaabaa awlalka baa la yidhi awlalka laba dhinac buu leeyahay waa cad dhinacaana waa feedho oo hilibba kuma yaallo dhinacaasina hilib buu leeyahay ninka xumaantiisa kutusayaa dhinac uu kaasa feedha bal eega meesha waxay leeyihiin iminka beeshii dhexaa kacaysa halkan dhexaa lagu waalanaya dunidan way arbushan tahay oo nimankan waxaynala lehee beelaha darafyadu iyagu midha xaq ma laha iyaga miyaynu dhulkaynu dhignaa ma laba iyo afartan baynu ka dhignaa ma ridid baynu ugu darnaa oo markaasaan deera deera hirdiin oo rag waa isku xeer haddaynu jamhuuriyadda somalilan dee doonayna weeyaan beesha dhexe dhulka yada haysata anaa ka tirsan odayaa ka tirsan xaq waa in icdiluu huwa aqrabu litaqwa war cadaaladda walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadhada qolo loo qabaa ama fogaynta la fogaynaya yay cadaaladda inaga indha tirin waxa weeye xaq baynu leenahay annagu maanta waxaanu leenahay iyadoo cidna aanay dabada naga wadin dadku waa isku xeer reer somalilan haddii shalay laga dhigay labada guddoomiye ku-xigeen laba iyo afartan cirna waa gaba laga dhigaya ridid annagu ka hadli mayno ridi mayno xaasha kuma soconno waxaanu ogolla isagoo xisbiga wadani guddoomiye u ah inuu haddana annagana guddoomiye noqdan ogolla ma ridayno laakiin dee waa la ridi karo dee mustaxiil maaha ila nagaa doorane oo lama odhan karo haddii la taabto dhulkaa gariidaya dee lama odhan karo waaba ridi karnaa oo xaq baan u leenay waana awooddeeda waxa ii raaca raalliga ahaado somaliland waa isku xeero war ragga kale ragga kale ee daabta la fadhiisiiyey ee laba iyo afartanka laga dhigay waxa ay geeyaan cirhana waa geeyaa wabillahi tawfiiq idina waa daalantihiin annana saakoo dhan baan fadhino waanu daalannahay ku rafan maayo ku rafan maayo intaa uu saaxiibkii ga horreeyey xildhibaan ruush een waxaan ku kordhinayaa ilma adarayaal waxa meesha yaallaa waxa weeye mooshin sharci ah oo maraya jid sharci ah oo si sharci ay u soo jeediyeen konton iyo toddoba xildhibaan oo golaha wakiilada ka tirsan waxaanu annagu ku maqnay waxay ahayd waanu walaalaha iyo doonayna inaannu ku qancinno isagoo xanafla annaga oo xanafla in aannu u wada codaynno oo codkaa ku wada qanacno waxa loo codaynayaana waxay tahay war ma shan iyo kontonkii baynu u daynaa mise laba iyo afartankii baanu ka dhignaa waxaanu raalli ka nahay haddii shan iyo kontonkii ay noqonayso oo ay cod ku meel marto waanu u hoggaansamaynaa u hoggaansama hadday laba iyo afartan noqoto waxay tahay walaalayaal sidaa la sheegay waxa weeyaan ciro isagaa xukumay laba iyo afartan in laga dhigo kuwii isaga ku xigay xaakimow xakim nafsak waxaanu leenahay adaa xukumay ee xukunka aqbal oo adiga isku xukumay hadee xukunka aqbal lagu ridi maayo waxa weeyaan waxaanu leenahay walaalada iyo waxaan u soo jeedinnay waar aanu golihii toddobiyo kontonkii ka furanno oo annagu ka maroorsanno inaannu labadii mooshin mid la hadhno oo kii muddo kordhinta ahaa la hadhno oo aanu mushkiladda si looga nasto loo codeeyo waxa la yidhaahdo een, een, mooshinkii ahaa aqlabiyadda guddoomiyaha lagu ridi karayo oo shan iyo konton ahayd in laga dhigo labiyo een, afartan waxa weeyaan saddex aqlabiyadood ayaa dastuurka ku yaalla mid waxa weeyaan simple majority midna waxa weeyaan absolute majority midna waxa weeyaan two third majority waxa weeyaan two third majority buu ahaa isagu waxa weeyaan waxaa laga dhigayaa waa absolute majority waxa weeyaan waa kala bar iyo haldheeri sida lagu helaa waa adag tahay madaxweynihii baaban loo hayn oo waxa weeyaan haddii madaxweynaad ogeydeen inaan rayaalaanu intaanu soo taagno ku weyne inaan cigaal baanu soo taagno ku weyne wax la hela maaha waxay tahay oo meesha noo yaalla waxa weeyaan inaanu golihii isku sharci ka dhigno walaalaha iyo waxaan uga tanaasulay oo aanu annagu marka hore lahayn waa sumcaddii waxa la yidhaahdo karaamadii iyo maamuuskii iyo kuraastii sinayd ee shirguddoonka iyo ereygii shirguddoonka laga saaray xeeroosaadka aynu soo celinno way naga diideen waxaanu ku nidhi waayahe qodax iyo goorteed goorteedaynu ka hadli doonaaye goorteedaynu ka hadli doonaaye hadda aynu ka wada hadalla tan oo aynu sidaa ku dhigno way diideen optionka noo yeelaya kale mar haddaanu isaqbali weynay oo ay ka cararayaan oo ay xanaf u yeelayaan oo waxaan jirin bulshada hordhigayaan waxaanu nidhi waa golahan kale walaalaheene baarlamaanka ee guurtida aynu u dayno ceeb kalena ma jirto hadda waxay tahay guurtida wixii ka soo baxo waanu aqbalaynaa dhib kaleba ma jiro haddii waxa weeyaan mooshin sharciga golaha hor yaalla waxa weeyaan in gola u codeeyo inbuu kaga kici karaa halkaa gola inuu codeeyo cirana ma celin karo qof kalena ma celin karo gola inuu codeeyaabay noqon doontaa guurtidana waxaan dee rajaynayaa dee iyaba waa golo oo mooshin golo yaalla war cod ku kala baxa un baa lagu qanci doonaa waxa weeyaan dee arrin kale annana waa ku qancayna iyana waa ku qancayaan wax kaloo lagu qancayaase oo la yeedhiyaa ma jiraan waa mahadsan